kulanti wacan wanaagsan dadka na dhegaysanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigistii oo alaaba aan idinka soo gudbino waraysyada xiisaha leh ee ku saabsan siyaasadda dhinaca soomaaliya maantana waxaa marti noogu ah madasheennan sigistii professor maxamed cumar dalxa oo isagu jooga magaalada muqdisho haatan khadka telefoonka ayaanu si toosa ugula xidhiidhnay dalxa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya dhegaystayaal sidaad la socoteen wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya dhinaca soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa qaatay go'aan xeerka madaxweynaha la yidhaahdo oo markaasi laalaya go'aanadii ay baarlamaanku la dabacsanaayeen in ay ka gaadhaan hawlihii u dambeeyey ee dhinaca siyaasadda kuwaasi oo ku saabsanaa dhisidda iyo soo xulidda xildhibaanada ka qaybgelaya guriga sare ama aqalka sare iyo weliba aqalka hoose ee baarlamaanka si kastaba ha noqotee waxaa inoo faahfaahin doonaa professor dalxa marka hore dalxa kusoo dhawow madasheena sigisi bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tihiin asad adiga iyo cali xadaale n xiriirka aada runtii lasoo samayseen anuu dhammaan dadka soomaaliyeed ee north america ku nool iyo inta kaleba na dhegeysanaysa iyagana aan guud ahaan leeyahay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhowahay waana ku faraxsanahay inaan ismaqalno waa tahay bal marka hore go-aanka madaxweynaha noo faahfaahi xildhibaan dalha
maanta madaxweynaha wuxuu soo saaray sida ay idaacaduhuba ay baahiyeen dekareeto oo uu kulaalayo sharciyadii baarlamaanka ee beryahan inuu go-aan kaga gaaro doodeeda ee socotay eena ahayd sanadkan lix iyo tobanka ah ama labada kun lix iyo tobanka doorashada la aadi doono qaabka loo aadi doono iyo xilliga kama dambaysta ah ee ay noqon doonto iyo baarlamaanka qodobada kale ee iyagana labada aqal ee iyagana aqalka hoose iyo aqalka sare iyagana qeyb ay ka ahaayeen oo beryahan doodoodii baarlamaanka uu soo afjaray khamiistiina diyaar uu ahaa in uu u codeeyo balse guddoonka baarlamaanka uu codsaday in fursad la siiyo odayaasha ee iyagana xamar dhinac ka joogay ee iyagana wadahadal u socday si la isu waafajiyo balse kelis maanta nagu noqotay markii baarlamaankii oo doodiisii dhamaystay ee waktigii asaga go-aan cad arrintaasi uu ka gaari lahaa ay taagan tahay in lagu eedeeyo baarlamaankii hawshiisa uu gudan waayey iyo madaxweynaha isaga inuu go-aankii uu baarlamaanka laga sugayo uu la wareega uu gaaro marka arrintaasi waxay nagu noqotay arrin kedis ah oo lama filaan ah waya waynu eegi doonaa bal idin kale waxaad qabtaanay sidaad u aragtaan laakiin aan kaa dhex galo xildhibaan dalxa marka ugu horreysa su-aasheedu waxa weeye xeerka uu madaxweynuhu adeegsaday ma yahay xeer qaanuuniya oo sharciya oo jira haba yaraatee meel qorayso haddii baarlamaanku asaga loo bogi waayo doodiisa madaxweynaha kala wareegayo ama haddii ay isugu yimaadaan odayaasha maamul goboleedyada intay wax ku heshiiyaan baarlamaanka la horgeeyo baarlamaanka looga shakiyo inuu ku diido madaxweynaha ayaa soo faragelinayo oo asaga kadib go-aanka usoo saaraya maaragtay dikareeto annaga meel ay qorayso oo haba yaraatee ee aan u hayno ma jirto arrintani waxay ahayd arrin ku timid mid madaxweynaha iyo ragga kale ee odayaasha ee maamul goboleedyada iyaga isla wada gaareen iyadoo markaana dhinaca markaad fiirisid beesha caalamkana iyagana lagu beerlaxawsanayo in amuurihii sidii la rabay in loo dedejiyo inuu baarlamaanka uu arrintaasi dib u dhac xaggiisa ka yimid awgeed inuu madaxweynaha loo siiyey inuu maratay qaato go-aankaasi dad sidaa iyagana maakidi ku dhiirigelinaya aan ujeednayna waayahay xildhibaan dalxa marka laba qodob la eego miyaanay macquul ahayn oo uu madaxweynuhu adeegsaday waa qodobka koowaade iyadoo waktigii doorashooyinku uu cidhiidhi yahay oo idinku soo fool leeyahay ayna ka harsan tahay muddo ka yar saddex bilood iyo qodobka labaad oo ah isagoo ka arkay baarlamaanka dib u dhac wakti lumisa iyo isjiijiid iyo baarlamaanka oo aan culays badan saarayn waktigana uu aada u dhadhow yahay labadaa qodob markuu arkay iyo weliba kan saddexaad oo ah international communitieska oo iyaguna dardar gelinayay oo rabay in hawsha si deg dega loo soo afjaro saddexdaa qodob markaad isu geysid madaxweynuhu miyaanu macquul ahayn in go-aan caynkaas oo kale u qaato waxaan jirin in ummadda loo sheego dhibkeeday leedahay wax baarlamaanka xaggiisa ee dib u dhac kaga yimid ma jirto baarlamaanka doorasho in la aado maanu diidin baarlamaanka isaga ayaa ku adkaystay in bisha agosta meesha lagu gaaro deadline-ka lagu talagalay labaatanka inaanan daqiiqad lagu dari karin baarlamaanka isaga ayaa xeeriyey boqol soddon iyo shantii oday hadiiba qabiil laga hursan laga fursan waaye la yiri four pointy five iyo danaha lagu noqdo inay ayaga days ay u noqdaan waxdooda uu ka qabay ma jirto baarlamaanka wuxuu ogolaa in sidaas oo kale maaragtay dhammaan qodobadii iyagu xukuumadda ay soo gudbisay in cod baarlamaanka uu isaga ama gacantaag ama sidii markaasi sharciyan mar weliba maaragtay uu ku ansixin jiray qaraarada xukuumadda maaragtay ama wax ugu dari jiray ama wax uga bedeli karay ama wax uu diida karay ee dastuurka iyo sharciga ay siinayeen awoodeeda inuu sidaa dhaqankaasi inuu hawshiisa ku guto balse laakiin amba fursadii baarlamaanka isagoo doodiisii dhamaystay boqol sagaashan iyo toddoba xildhibaanna ay fadhido maalintii khamiista ahayd ee inay u codeeyaan balse marka la dareemay aqalka sare oo u cuntani waayey xilligan meel isaga salka uu ku hayo iyo qaabka uu ku dhismi karo xilligan ee baarlamaanka wax cad ee xukuumadda oo iyada markaa uu isaga uu arrintaasi ku aqbalo ama uu ku ogolaado meesha aanan ka muuqanin ee shaki weyn iyo dareen horay soomaalida tan iyo lixdankii soo tixnaa oo isaga aada u xeeriyey oo uu is yiri arrinta tan in dib loo dhigay ku wanaagsan tahay maadaama wax ugub ah oo sharcigii xataa ee asaga dalka lagu maamuli lahaa ee afrikan sare ee aanan weli caddayn oo doori ka taagan tahay dhinaca gobolkii banaadir qaylinayo dhinac maaragtay maamul goboleedkii jowhar iyo iyo iyo hiiraan aanu dhisnayn goboladii kale ee laftirkooda oo dhuusa mareeb oo maanta ayada u tahay caasimad galmudug aanan gacanta ku haynin sidoo kale south west koonfur galbeed oo shariif xasan baydhabo uu maanta uu fadhiyo baraaban caasimad u tahay aanan baraabo gacanta ku haynin sidoo kale madaxweyne madaxweynaha jubbaland oo jubbada dhexe oo dhan gacanta aan ku haynin gobolka gadana hirig hirig ay ka socoto qaabka lagu soo xoli doonana aan la garanaynin aqalka sare iyo hoosena qabiil lagu salaysiyey four pointy five kan korana aan la garan karin nidaamka ay ku imaan karaan ayadoo arrimahaas oo dhan baarlamaanka uu fiirinayo si aanan khaladaasad dambe waddanka lugta aanan la gelin ayaa qodobkaasi keliya ayaa wuxuu yiri waa in dib loo dhigaa iyo midda kale laleeyahay in odayaashii dhaqanka la garay maxaase keenay maamul goboleedyo in xildhibaan qaran ayaga saxiix looga raadiyo nin siyaasi ah isagaba waxdoon ah siyaasi kale yiraahdo asaga saxiixa ku yeesho taana baarlamaanka wuu diiday laakiin loo bin lagamana gelin laakiin marka loo arkay in baarlamaanka iyo hadallada tani waxay u eg tahay hogaamiye kooxeedyadii saxiixayaashii in bagaasi la oran jiray oo kale haddii saxiix la siiyo maamul goboleedyadu waxaa lumi doonto awoodii maaragtay mujtamaca soomaaliyeed ama qabiil ha noqoto ama mid deegaan ha noqoto waxay noqon doontaa dhowr qofood oo iyaga markaa wadanka iyaga siday doonaan ugu takrifala awoodaasna ayadoo baarlamaanka uu xakamaynayo ayaa labadaasi qodob ayuu dhinac iskaga riixay tiina waxay dhaxal siisay inuu madaxweynuhu uu dikareetadani uu kusoo saaro isagoo awooddii baarlamaanka uu wiiqayo si maamul goboleedyadana kor u qaadayo xataa isaga laftirkiisa isla sinay madaxweyneyaasha kale ee afarta ah isagoo ugu yeerayo hogaamiyeyaasha qaranka taa laftirkeed xataa isaga uu isku toostay matala halkani waa madasha sigista sigisti dhegaystayaal ood caalamka oo dhan kala socotaan waxaanu weli bartimaha kaga jirnaa waraysigii aanu la yeelanay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo markaasi nooga warramayey xeerka madaxweynuhu adeegsaday ee uu ku laalay go-aanadii baarlamaanku ay ku tala jireen in ay qaataan aan dib ugu noqono su-aalaheennii profesor dalxa haddii aad tihiin baarlamaanka soomaaliya markii aad maqasheen go-aanka uu madaxweynuhu qaatay maxaad dareenteen sidee u aragteen wallahi hadde wax kale anaga ma aanan dareemin qodob la jebiya oo sharci a nooguma horeyso dowladda waxa qiimo ay ku leedahay marka waxa iyada ay ku shaqaynayso inay leeyihiin nidaam iyo jiho loo raaco oo markaa ku kotamo sharciyad laakiin haddii qof weliba wuxuu rabo inuu sameeyo waxay un la mid tahay nin walba taagtaa tallaabso taana kolleyba qarannimo iyo dowladnimo umalayn maayo inay maaragtay quruxdeedii banaanka maaragtay soo dhigayso waxa aanan yacni ahayn eri inay sababo fara badan inay u helaan marmarsiiyo dad marka ugu horeysaba iska jeclaa in wax weliba maaragtay sharci jebinta iyo fawdada maaragtay ay u helaan qiil iyo marmarsiyo marka hadda madaxweynaha isagoo og in baarlamaanka uu yahay kii isaga doortay kii isaga maanta in sharciyada maanta uu isaga wadanka uu ku xukumayo midkii isaga uu maaragtay u caleema saaray uuna yahay maaragtay waxa uu adeegsanayo ee waajibaadkiisu ay tahay kii ansixiyey ee sharciyan isaga ee loo baahnaa inuu ixtiraamo isagana markaasi si ay u ixtiraamaan eedaha kale ee dastuurigana mid weliba sharciyada awoodda iyada ay leedahay tan kale iyadana iyadoo inay ku xurmayso loo baahnaa hadda haddii maamul goboleed iyo dowlad dhexe la kala daran waayo madaxweyne maamul gobol iyo madaxweyne qaranka kala saari waayo haddee waxay iska noqon doontaa allah garan marka annaga waxaan u aragnaa in arrinta maanta meesha kasoo yeedhay madaxweynaha inaan isaga laftirkiisa aanan u noqonaynin beri miduu kaga baxsado waxyaabaha la maleegayo ee aanan maaragtay qodaxda biyaha hoosta fadhida ah laakiinna marka uu madaxweynaha uu ku hursado raadka ayaan waan doonnaa marka uu dareemo xanuunka qodaxdaas ee hadda loo qariyey ee aanan isaga aada uga fiirsan balse laakiin annaga sharci dejin haddaanu nahay dowladda tani maaha presential oo madaxweynuhu maaha mid shacbiga ay soo doorteen oo popular ah ma aha mid prime minister yaal ah oo awoodeeda ee prime minister uu leeyahay maaha boqortooyana maaha waa dowlad parliamentarian ah oo baarlamaanka madaxweynaha iyada keentay baarlamaanka uu yahay midka siiyey kalsoonida codka golaha wasiirada iyo prime ministerkiisa guddoonka baarlamaankana midka isagii ku-xigeenadiisa midka dhisay inuu yahay golaha shacbiga marka annaga maamaarii soomaaliyeed muddul ninkii dhisay baa ka weyn ayaanu aaminsannahay haddiise laakiin wax ka baxsan iyo muruq taabasho ay ku salaysan tahay de waa shariicalgaaba markasaas haday low of jungle noqotana de waa halkeeda xildhibaan dalxa ma damacsantiin inaad kulan deg dega ka yeelataan arrintaasi haddii aad tihiin baarlamaanka kolleybo baarlamaanka soomaaliyeed arrintani kolleyba waa khasab maxaa yeelay shacbiga soomaaliyeed ayaa waxay sugayaan arrinta tani maxay baarlamaanka iyaga ay ka oran doonaan baarlamaanka mar weliba isaga inuu wax saxo inuu wax hagaajiyo inuu wax toosiyo ayaa waajibaadkiisii qaran ay ahayd awalba haddii in la toosiyo wixii khaldan in la saxo sharciga sida uu siinayo baarlamaanka haddana loo ogolaado weli baarlamaanka wuxuu diyaar u yahay wixii khaldan inuu saxo wixii u baahan wax ku darid iyo wax ka dhimid sidaasi oo kale haddii laakiin haddana lays hortaago oo la yidhaahdo maya taa un baa haddana iyadana noqon doonta caqabad kale laakiin baarlamaanka isaga kolley awood iyo qori iyo dagaal iyo adeegsan maayo haddana inuu isugu yimaado arrintaa uu ka hadlo waa lagama maarmaan waxaana rajaynaynaa in loo hogaansamo sharciga mar weli xildhibaan dalxaa suurtagal ma tahay ama ma laga yaabaa in guddoonka sare ee baarlamaanku ay madaxweynaha arrinkaasi ku raacsan yihiin amaba ay ku taageersan yihiin wallahi anaga hadda kolleybo inabacla dhanni ismun laakiin sida guddoonka uu u dhaqmay meesha ay ka timid habacsanaanta iyo in la yidhaahdo baarlamaankiyo fadhiya oo diyaar oo ah inuu waajibkiisa qaran uu guto uu codeeyo boqol sagaashan iyo toddobo xildhibaan ayadoo ay fadhido koorankii uu dhan yahay ayadihii qur-aanka in la akriyo kadibna baarlamaankii ajendihii kii daraad noo socday ayaan soo gabagabaynay talada iyo go-aankii la filayay in laga gaaro in hal mar guruska intermiska lagu dhufto waa xirnay shirka waa u tala badsanaynaa arrinta socota la yidhaahdo talabadsigiina ay noqoto inuu madaxweynaha dikareeta uu soo saaray baarlamaankii baa arrinta go-aanka gaari waayey isaga ku maandhaafsan in la yidhaahdo waa arrin loo malayn karo wax weliba laakiin annaga waxaanu aragnaa inaysan qiilna noqonaynin marmarsiyana noqonaynin sharcina waa sharci xeer jajabna waa xeer jajab laakiin qorayaa waxaan u niray sharci waa hadiiba ma aragtay aanan sidiisaba lagu qaadanaynin duubduub in duubduub la iskaga tuuro oo lagu dhaqmo wax kale ayaa meesha imaanaysa marka dee horena waakaan u niri annaga lug waa lagu socon karaa laakin sharcigiisa laguma socon karo
sidaad la socotid dalxa ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya u jooga mike keaton durba waa uu u hambaliyeeyey go-aanka uu madaxweynuhu gaaray arrinkaas oo kale miyaanu u muuqanin gardarro garab og oo hadhowna haddii aad tihiin baarlamaanka markaasi in cadaadis xagga caalamkani ka yimaada laydin saaro aanay suurtagal ahayn wallaahi waxaan maqli jiray baadida nin baa kula daydayo daalna kaa badiyo oo aan doonayn inaad heshana daayin adidkaaga soomaaliya awalba yani waa iska tiro badnayd saaxiibada cusub ee baryahan dambe ee iyada lugaha lasoo galay nin u ronin nin u daranbo laakiin annaga uma aragno maslaxad soomaaliyeed inuu ka talinayo ninka hay dilaane mar kale madaxa isla galaane kii shalay lahaana maaragtay aniga waa goostayne qoray hadiis ha uu ordee uusan dib usoo noqonin kuwa hadda ee rajada qaba inay wax soo maaragtay furxoonaadaane ha quustaane kuwa dibadaha tegayne ee raba inay soo laabtaane halkoodii maaragtay ayagana maaragtay ha ku haraane hadda ninka qorshihiisa asagana noocaasi laga yaabo inuu ku sala ku salaysan yahay laakiin nasiib darase laakiina ninka loo baahnaa inuu arrintaa ku baraarugo weli maaragtay aanan yani u muuqan unbaa nasiib daraa laakiin annaga nin kastoo nala joogaba uma aragno inuu gacal yahay waa hagaag aad iyo aad baad umahadsan tahay dalxa su-aasha ugu dambaysaan kusiinaya waxa weeye waa maxay carqaladda arrinkani uu keeni karo go-aanka cusub ee madaxweynuhu qaatay iyo wakti lumiska marka loo eego muddada idinka hartan xilliga doorashooyinka loo diyaar garoobayo maxaad is leedahay ayuu keeni karaa qodobkani dib u dhac walaaw meeshaan wax la abuurayo oo hadda aanan jirin inbaan arkaynaa annaga political crisis oo aanan jirin ayaa la abuurayaa calab abuur baa moodaa in meesha laga wado wax dhibaata ee dadka soomaaliyeed xilligan aan kula hadlayo aan ognahay oo baxtaallo ma jiro xukuumadda shaqadeedii sidii lagu talagalay bay u wadataa baarlamaanka hawshiisii sidii loogu talagalay buu u watay garsoorka oo iyada laftirkeeda ay iska qasnayd waxay ahaataba iyadana sidii lagu dhameeyey waan ognahay idinkana waad ogtihiin madaxtooyada hawsheeda iyada ay leedahay sideeda ayay iyadana u wadataa waxa hadda soomaaliya way ishaysataa iyo hirihirig baa ka jirta cid maanta arrintaasi ay u sheegi karto dadka iyo dadka kale ee soomaaliyeed labadaba midna ma waxani waa wax ujeedo gaar ah ee hadda la doonayo in la geliyo dalka oo berina marmarsiya looga dhigto oo cid maaragtay markaasi ay wadakaba maartay la arki doonay annagaan u aragnay ayay tahay mahadsan laakiin xaqiiqada meesha taalo doorasho aanan la diidanayn four point five baanan la diidanayn wax kasta oo aqalkaasi sare ee madmadowga ku jira oo in ummadda soomaaliyeed loo micneeyo loo fasiro laba aqal oo labadaba qabiil ka kooban adduunyada weli ma ka jirto dad aqoon-yahana oo maanta wadamada horumarayna ay ninka maanta ku noolna weyninka ah haddii lasoo helayo four point five-na hoosaan ka dhigaynaa korna ma aragtay ma maamul goboleedaan ka dhigaynaa oo degmona ma aha oo tuulada ma aha oo qabiilna ma aha oo oo oo darajaad cilmi iyo criteria-na ma aha wixii ayaga lagu imaan doono waa wax ayaga ay markaa ee afar qofood iyaga ay ka siday kasoo dhigaan waaya ayagoona markaasi la barbar dhigaya laba boqol toddobaatan iyo shan ee soomaaliya dhan baa ku dhan la yiri iyo siday isku qaban karto cilmigaasi idinkaa wadamada horumaray jooge waxaa jeclaan lahay inaan idinka faa'iidaysano bal meesha tan annaga waaya aad baad mahadsan tahay Kuwa waqti ka faa'iidaysanaya.
lagu soo Waaya. aad baad mahadsan tahay waa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo koobaya barnaamijkaasi ama waraysigaasi aan la yeeshay xildhibaan maxamed cumar dalxa asadna suudi ayaa dabcan noo qaabilsanaa dhinaca farsamada mar kale ayaan ku mahad celinayaa professor maxamed cumar dalxa aad baad u mahadsan tahay dinka amadan asad adiga alxayaariyo inta kale hawsha la wadaba oo salaamaya iyo intan dhegeysanaysa aad baad mahadsan tahay annagu waa ku salaaminaa waa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo koobaya waraysigaasi tan iyo kulankeena dambe waa cali xalaadho dhammaantiin baa idinkaga tegaya silaa iyo nabad geliyo